waxaynu ka bilaabaynaa aayadda dheere koob iyo afartana ka mida suuratu lmaa'ida qaala allahu tacaala yaa ayuha arasuulu baa ilaha wuri rasuul allow laa yaxsunka yay ku murugelini yuxsinkana aimada qaarkood oo akhriyaya min axsana aladiina kuwiyay ku murugelini yusaaricuuna fi lkufr gaalnimada u degdegay kuwaasoo min aladiina kuwii ka mida qaaluu yidhi aamanaa biafwaahihim bay ka yidhaahdeen ilaahay baanu rumaynay ayay yidhaahdeen waase afka walam tu'min quluubuhum baa ilaha wuri qalbigooda iimaanku uma dhicin waa daraan iimaanku u dhicin qalbigooda kuwaa ilaahay uu tilmaamayaana ee gaalnimada u degdegaya ee afkunay tahay iimaanku aanu qalbigooda gelin waxa weeyaan kuwii munaafiqiinta ahaa ama gaaladii carbeed ha ka yimaadeen ama mushrikiintii haba ahaadeen baan leeya yuhuuddii wa min aladiina haaduu sidaa naskaba ilaahay uu ku caddeeyay yuhuuddii kuwaa munaafiqiinta iyo yuhuudda labadaba afkunbay ka yidhaahdeen laakiin iimaan qalbigooda ma jiro samaacuuna lilkadibi baa ilahay uhi beenta aad bay u dhegaysi badan yihin samaac waa facaal oo had iyo jeer waxaa xaqee wanaagsani dhegahooda ma galee dhegahooda waxay u furan yihiin wixii beena waa adiga arkayo had iyo jeer waxaan baahiye wararka beenta ah iyo riwaayadaha iyo filimada faaxishka ah asalkoodu waa yuhuuddaas wey iyagaa dhaqaalana ka daya dadkana ku jaha wareeriya marka sidaa ilaahayba uu ku tilmaamay shaqay u tahay samaacuuna waxay idiin dhegaysi badan yihiin liqowmin aakhariina qolo kale oo lam ya'tuuka aan kuu iman nebi maxamedow dar kale aan kuu imanin oo qoliyay soo diri jireen yuhuuddu iyagoo xagga dambe jooga kaase waxay odhan jireen maxamed kaa weydiiya oo kaa ugu jawaaba oo kaa hadduu ididhahaa ka kaalaya kuwa wadaadadoodaah waxaynu ka doonaynaa inuu sidaa iyo sidaa yidhaahdo in sidaa sharcigeennu ahaa u sheega saasay odhan jireen yuxarifuuna alkelima kalaamkiibay beddelayaan ilaahay min bacdi mawaadicihi meelihiisii uu ku qornaa intii meeshiisa uu yaallay kadib ayay meeshiisii ka qaadaya gacantana way ku bedelayaan kalaamkaasi waa kalaamkii tawraad ku qornaa ilaahay macnihiisana way bedelayaan yaquuluuna waxay odhanayaan in uutiitum haadaa kaa haddii la idinla yimaado fakhuduuhu soo qaata wain lam tu'towhu haddii aan arrintaa aynu isla garannaynu jecelay la idinla imanin faxdaruu ka digtoonaada waxay noo soo qaadinaysaa lasoo ballaminaya dadka lasoo dirayana alla wuxuu ihi waman yurid illaahu fitnatahu qofka ilaahay uu doono ibtiladiisa inuu kodada iyo karkaarka weydaano oo haadaan uu ka duulo oo gaalnimo uu ku halaagsamo falan tamlika lahu adigu uma hananaysid min allaahi shaan ilaahay xaggiisa waxba ugama hanan karta wax wanaagana ugama keeni karays wax dhibaataana kama joojin karays ulaa'ika kuwaa sidaa yeelay aladiina kuwii weeye lam yurid illaahu ilaahay aanu doonin an yutahhira quluubahum quluubtooda inuu nadiifiyo muu doonin ilaahay lahum fi dunyaa khizyu adduunyada waxay leeyihiin dulli oo dulli diin la-aan dee ka darani ma jiro duunyo ha haysteen xoog kale ha haysteen laakiin waa dad aan akhlaaq iyo qiyam iyo ummad toona lahayn ummadnimo toona walahum waxay leeyihiin fil aakhirati cadaabun cadiim aakhirana cadaab weyn bay leeyihin oo ilaahay u diyaariyu meel dhiga sababta aayaddu ku soo degtay waxay ahayd niman yuhuudahoo wadaadadoodaabaa soo diray qolyo kala sinaystay saynu xagga dambeba ku arki doonno waxay leeyihiin marka innaga dee xeerkeennaa haddii uu waafaqo marka maxamed u tagtaan u sheega oo ka soo qaada haddii laakiin mid kale uu la yimaado iska diida saa aayadduba ay tilmaamayso sabab nusuulkay xidhiidh la leeday qolay idiin dhegaysanayaan kaa haddii la idiin keeno soo qaata haddii kalena iska ilaaliya kalaamkii ilaahay bay beddelayaan nin iyo naag baa kala sinaystay yuhuudda nebigu wuxuu arkay calayhi salaatu wasalaam iyadoo wejiga loo madoobeeyeyo suuqa dhexdiisa la wareejinayo waar maxay ahaayeen way sinaysteen oo dabeetana dee xeer ciqaabeedku waa kaa xeer ciqaabeedka iyagu balla kaalaya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam towraad kitaabkii towraad baa la keenay kii wadaadkooda ahaa ee akhriyayey ayaa wuxuu dudubiyaba aayaddii rajmiga sheegay labadan qof ee xaaska hore soo maray in dhagax lagu dilo sida qur-aankeenan ama diinteenana u sheegtun bay towraad ina u sheegtay ayaa dabeedna aayaddaa markuu soo gaadhay buu gacanta saaray dabeedna waa la arkay waxa la bal halkan ka qaad waxa soo baxday kolkaa aayadda canaan kadib labadii qof waa la rajmiyey oo dhagaxdaa lagu dilay ninkii saxaadiga ahaa warinaya waxa uu leeyahy waxaan arkayay iyadoo ninkii uu isku gudbayo iyadii oo ilaa intii uu dee dhan u duulayay uu dhagaxa bal isaga dhigaya iyada jacaylkii ka hayay labadoodiiba sidiiba lagu wada khaarajiyey riwaayo kale waxay tilmaamaysaa markii nebigaa u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam kii wadaadkooda ahna uu la socday rasuulku uu weydiiyey wuxuu ihi ma sidan aad ahaayo sidaa weeye bulxukunka towraadi sheegayso wuu dhaariyey markaa nebigu ilaahii nebi muuse soo diray ee fircoon ka badbaadiyey intaasoo nicmaa reer banu israa'iil uu sameeyey baan kugu dhaariyey saasay qoraysaa maya mal haddaad i dhaarisay dee kolkii hore saasaan kuu sheegaya waa niman diin la bedelo iyo la jiifiyaad oo ay dhaqan u tahay weye jiifiyaano bannaan baa shaqadooda ahay dee kol haddii aad i dhaarisaybu waabaan kuu sheegaya towraadin in dhagax lagu dilaabay sheegaysa waxaase iska badatay buui baashi sinada la ydhaahdo ayaa reer banu israa'iilka kuwa la ydhaahdo iskaga badatay weliba waxay ku badatay madaxdayada iyo maalqabeenkii kuwii ashraafta ahaayee iska muuqaalka lahaa marka waanu yar daalacnaasilno dee dadkaa waanu u yar sawasawaynay buui in la yaro karbaasho dabeedna wejiga loo yaro madoobeeyo oo intoo rinji madow wejiga laga mariyo suuqa lagu yaro fadeexadeeyo taasaanu u bedelnay buui waa la bedelayaa un wey waanu yaro bedelnay markaa nabiguna wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay ow xukunkaa la baktiyey ee la dilay aniga ayaa awalu man axyaa kii ugu horreeye nooleeya ee ogow sidiibaa dabeetana labadaa lagu khaarajiyey waxaa halkaa marka aad ka arkaysaa diin la bedelo iyo diin laga been sheego waa dhaqanka yuhuudda mid kale sharci aan dadka u sinayn oo markaa dabaqadaha qaarkood aanu qaban karin waa dhaqanka yuhuudda waa mushkilad haysato dadka muslimiinta ah haddii wax la fulinayana in la yidhaahdo uun bal dadka qaarkood ha maro oo qaarkoodna aanu qaban karin waa arrin aada iyo aada u yaa badan leh haddii boolisku ay soo qaban karaan markay khamriga baadi doonayaan ama xashiishadda ama dadka sakhraamee silan inta aan madaxda ahayn ama aan hebellada waaweyn haynu hadday soo qabanayaan kuwa iyagaana la leeyahay nee xasaana diblomaasiya buu sitaa isagu oo ama gol uu ku jiraa ama kuwii la taabanaya la xidhaya maahe bal xaggaa uga baydh muxuu ka shaqeeyaa markaa maxaase soconaya ee runtii dee xukunka fulintiisa sidee u hirgeli karaysa waa dhibaato weyn oo jirta wey waa halkaa mushkiladii iyo cudurkii ku dhacay nimankaasi halaagay nafsu ayaa taagan dadku waa inay u sinaadaan sharciga ilaahay ka ra'iiska ah iyo ka loo madaxda yahay iyo ka maalqabeenka ah iyo ka faqiirka ah waa inay u sinaadaan haddii kale sidaa ilaahay uu tilmaamay waman yurid illaahu fitnatahu falan tamlika lahu min allaahi shay-an waa ummad ibtilowday oo aafowday oon waxba u hadhin kol haddii arrinku saa u dhaco alla wuxuu ihi samaacuuna lilkadib beenta ayay dhegaysi badan yihiin nimankaa yuhuudda ahi akkaaluuna lisoxt xaaraantana aad bay u cilid badan yihiin alxaraam weeye soxtigu haddii mar rash way ku cunayaan iyo laaluush marna waxaa lagu cunayaa diin la iibsado oo dad loo tanaasulo madax iyo maalqabeena iyo habrasho marna riba ayaa lagu cunayaa marna isweydaad intoo dhammiba waa wax badan akkaan iyo samaac wasiiqatu lmubaalaga baa laydhaha waa wax qofkani uu ku xeel dheeraaday wey fain jaa-uuka haddii ay kuu yimaadaan nebi maxamedow faxkum baynahum dhexdooda kala xukun aw acrid canhum ama iskaga sii jeedso marka intaa iskaga sii jeedso aayadda dambe ayaa nasakday xagga dambe inoogu iman doonta ilaahay riwaayadda sagaal iyo afartan wa an ixkum baynahum bimaa anzala allahu walaa tattabic ahwaahu waxdarhum an yaftinuuka can bacdi maa anzala allahu ilayk aayaddaasaa nasakhaysa oo macnuhu waxa weeye kajeedsigii lama ogola ee waxaa lagu dambaysiiyey ciddii iyaga ka mida ee dimiyiinta dadka muslimiinta dhex degan ah sharciga ilaahay in la waafajiyo oo lagu xukumo wain tucrid canhum haddii aad ka sii jeedsato falan yaduruuka shay-an waxba kuguma dhibayaan haddaad ka sii jeedsatood iska dayso intaana markaa dambayma wain xakamta haddii aad xukumtana faxkum baynahum bilqist cadaaladda ku xukum cadaaladna sida qof waloo muslimiba uu ogsoon yahay waa diinta ilaahay cadaalad kale dee ma jirto wax bani aadam ka soo fulay laguma sheegi karo cadaalad ina allaha ilaahay yuxibu almuqsitiin samafalayaasha dad cidda markaa cadaaladda samaysa almuqsitiin ayaa ilaahay uu jeceliyay qaasitiintana uu necebya waama alqaasituuna fakanuu lijahannama xataba waa min aqsata waa qasata ficilkaa mucadihiis iyo laasimka ay kala macno duwan yihiin oo siyaadada ayaa had iyo jeer inta badan macno soo kordhisa qaasata qaasid waa jaara jaa'ir muqsitna waa kii marka cadaaladda samaynaya ina allaha yuxibu almuqsitiin gaal iyo islaamba waa loo cadaalad sooraya qofku xaq wixii uu leeyahay iyo wixii waajib uu mutaysunba la marin akaaluuna lisuxt iyadana waa astaamaha caanka ay ku yihiin nimankaas ribana laga kari maayo rashwana laga kari maayo dad la dubto oo dunyo la siisto oo la halaagana laga kari maayo nimankaas yahuudda ah ilaahay ummaddan wuu uga digaya waana runtii waxa aad iyo aada u khatar badan sidaa dee qur-aanku uu ummaddaa u ceebeeyey in xaraam ay u noqotay raashin xaraam qofka muslimka ahina waxa uu ku dadaalayaa mar walba waxa afkiisa gelaya ee uu xidhanayo ee gurigiisa soo gelaya inuu xalaal noqdo laakiin xaraamta mushkilado badan bay leedahay waxa ay leedahay qofka haddii ay soo gasho inuu kusii fidayso dabeetana kolkuu isidhaado iska soo qabo wuxuu ka dhex bixi kara ay noqon kari weydo marka dambena uu quustaba uu idhaahdo haatan meel laga soo noqdo ma joogtide aakhiro danteeda iska dibbir inuu idhaahdo oo dhan walba uu rido ayaa badanaysa kolka ah marka intaanu qofku la qabsanin shaygan ama sharkad ha gelayo oo mucaamalo tijaariya ha samaynayo ama madaxtinimo ha ku jiro ama wadaadnimo kale ha wadee qofku xaraamtu intaanay soo gelin bay kusii fiicantay in la iska joojiyo wa kayfa yuxakimuunaka buu ilaha yidhi siday garsoore kaaga dhigan doonaan nebi maxamed ay xukunkuula iman wa cindahum atawraa kitaabkii towraadna way haystaane fiihaa xukmu allah ilaahay xukumkiisii ayaa ku yaala uma yatawallawna way sii dhabar jeedinayaan min bacdi daalik intii xukunkaa ay arkeen isagoo towraad ku qoran wamaa ulaa'ika bilmu'miniin kuwaasi dar alla rumaynaya maaha marka siday xaakim kaaga dhiganayaan iyagoo towraad haysa lagama faa'iidaysanayo in loo ogol yahay towraad inay ku camal falaanay qur'aanka ka tagaan laakiin waxa weeye towraad iyo qur'aankii baaba iswaafaqsanba bidaat masaladan gaarka ah ee aynu soo xusnee ku saabsanaa rajmiga iyo qofka xeer ciqaabeedkiisa saaniga xaasore lahaa waa iskaga mid labadii kitaabba kaasaaba ku filaaba inay fuliyaan fulinunbay hayde waxa ay kula yimaadeen ay kula yihiin xaakim uga noqo towraadna ay uga soo tallaabsadeen waxa weeye beddelka iyo hawadooda inaad ku raacday doonaya macnuu maaha in la leeyahay nebigana garsoore lagama dhiganayo calayhi salaatu wasalaam isla markaana towraad ha ku egaadeena dee waa inaga aayaadka arkayna in la leeyahay kala xukun nebiga calayhi salaatu wasalaam inaa anzalna tawraata buu ilaha yidhi kitaabkii towraad baanu soo dejinay intan towraad ilaahay uu tilmaamaya nuxurka ay xambaarsan tahay waxa weeyaan ilaahay oo ka markhaati kacaya towraad sida ay u fasirayaan inaan ahayn towraad in la bedelo tii hore aan loogu soo hagaagayn towraad inay ahayd kitaabkii ilaahay iyaga ku fillaan lahaa ee ay qawadeen marka waa cudurro ilaahay uu tirinayo iyo mushkilado ummadahan ku dhacay oo ummaddan looga digayo towraad baanu soo dejinnay fiihaa hudan wa nuur hanuun iyo iftiin baa ku sugnaa hanuun iyo iftiin oo ummaddu waxay kaga hanuunaysa halaag kudcurkana way kaga hanuunayeen yaxkumu biha annabiyuun yaxkumu biha towraad waxaa ku xukumaya annabiyuuna ambiyadii alladiina ambiyadaasoo aslamuu ilaahay isu dhiibee hoggaansamay yay ku xukumayeen liladiina haaduu kuwii yuhuud ahaabay ku xukumayeen ambiyadii alla u hoggaansanaa waxay ku xukumayeen yuhuuddii والربانيون هو ذاتك إلهي ee culimada ah ee wan wanaagsan iyo wal ahbaar culimada waa isku macno dhow in culimada kuwooda si qaaliga ee caamiliinta rabbaaniyiintu way ahbaartuna waa culimada intaas oo dhamiba tawraad waxay ku xukumayeen reer banu israa'iil ayay ku xukumayeen shacbiga lagu xukumayeen marka ambiyadoodii manhajkoodiina way seegeen waanay weydaarteen laakiin ambiyadu may weydaaranin kitaab aladiina aslamuu markaa wasfiga ah tilmaanta ah waxaynu ku sifaynay ismigaa isagaa annabiyuun ayaynu ku sifaynay cidda wax ku xukumaysa waxay ahayd annabiyuuna aladiina aslamuu walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun sidaau nebiguu dardaarmayo idinkoo islaamnimada uun ku sugan dhinta marka ambiyadu waxay ahayd awala man aslam waxaa kaloo laga dhigi karaa mafcuul sida a'immada qaarkood ay ku fasirayaan yaxkumu biha annabiyuun ambiyada waxay ku xukumayeen towraad aladiina aslamuu kuwii ilaahay isu dhiibay hogaansamay bay ku xukumayeen ambiyadu kuwaasoo aya ah liladiina haaduu min aladiina haaduu kuwii yahuudoobay ka mida yuhuuddii muslimiinta ahaa ile kuwa kale waa kuwan faraaraale caynkane ambiyadaa ku xukumi jiray bima stuxfiduu min kitaabi illaah xifdiga laga raadiyey la amray inay xafidaan kitaabka ilaahay kaasay ku camal falayeen xafida istaxfada istaxfada siintiiyo taadu waa dalabiyatan macnuu waxa weeye waxaa la amray rabbaaniyiinta iyo axbaarta iyo rasushaba inay xafidaan ilaahay kitaabkiisa kitaabka ilaahay xafida waa cilmun dabadeetana ku camal fala dabeetana dacwad ku fidiyo dadkana ku xukuma baa layihi marka yaxkumu biha nabiyuuna baa ku xukumaya iyo inta ka dambeeya bima istuxfiduu min kitaabi illaah kitaabka ilaahay xifdigiisa laga dalboo layidhi xafidoo ku camalfalo oo ku xukuma dad wa kaanuu waxay ahaayeen ambiyadaa iyo rabbaaniyiintu calayhi shuhadaa kitaabkaa kuwo goobjoog u ah xaqnimadiisa kuwo markhaati ka ah ayay ahaayeen ilaahay wuxuu beri yeelayaa ambiyadiisa iyo saalixiinta wanaagsan ee reer banu israa'iil ay ka been sheegayeen alla wuxuu yihi isagoo kuwaa waaninaya oo marka inuu garab taagan yahay u sheegaya falaa takhshaw nnaasa wakhshawn dadka ha ka cabsanina laakiin aniga iga cabsada walaa tashtaruu ha iibsanina biaayaatiya aayadahayga tamanan qaliilan adduunyo yar lacag yar ha ku iibsanina ilaahay wuxuu yaqaanaa waxa soo socda een weli dhicinba sida uu u og yahay waxa tegey sida uu u og yahay waxa mustaxiilkeen dhaceenba xilmigiisu u xeeldheeday marka aafaadkan inay reer banu israa'iil ku dhici doonaan buu ogsoonaa dardaaranadan dada ka cabsanina oo diinta ilaahay ha uga tegina cabsi dad diinta ilaahay duunya ha dhaafsanina waman lam yaxkum buu ilaahay yidhi ciddaan isku xukumin bimaa anzala allah shayga ilaahay uu soo dejiyey fa ulaa'ika humulkaafiruun kuwaasi waa kuwo gaalo ah aayadda afar iyo afartan shan iyo afartan lix iyo afartan waxaan leeyahay toddobiyo afartan intuba way faasilo noocaas ahoo horis isku dhow alkaafiruun aldaalimuun alfaasiquun marka culimaduna kolkay masaladan ka hadlayaan ummadda ama qofka oo ku xukumi waayo shareecadda way kala qaadaan haddii qofkani uu qirsan yahay waxaanuu ku xukumayaa ama qaanuunka ama xeerka inuu baatil yahay oo marka la weydiiye uu leeyahay wallaahi waxani waa baatil waxaan jirin oon asaas lahayn weeyoon diinta ilaahay la mid ahayn laakiin dee waanu bal saasunbay nooga dhacdo macsiyadaasaanu ku jirnaa hadduu taa ogol yahay ma gaaloobaya bay leeyihin say u badan yihiin jumhuurta caqiidada ka warrama ahlusunnaha laakiin dee waa faasiq weyno isaga qudhiisu wuxuu jiheeya hadduu helo in la xidha istaahila madacba ahaada hadduu doonaye laakiin haddii uu leeyahay hadduu leeyahay wuu ka wanaagsan yahay adduunyadu dee imika way horu martee casrigii hore dhagaxa iyo saxaraha lama joogo dayax iyo daruuraha la gaadho dayax gacmeed baa la kiciyo sida calmaaniintu ay dhahaan asxaabtiiyo nebigu waxaan may ogeyn marka qaanuunkii iyo nidaamkii iyo ururadii iyo wixii o dhan way isbedeleen sidaa darteed iminka qur-aanka iyo xadiisku lama jaan qaadayaan marka qaanuunkaasaa wax walba wadaya wuu wanaagsan yahay taa hadduu idhaahdo ama uu idhaahdo wax dhibi ma jiraan waa isla wada dimuqraadiyadu diintuna waa dimuqraadiyad kanna waa dimuqraadiyad labada waa iska oraydh buu kuleeyahy haddii halkaa isa soo taago iskuma khilaafsano culimada muslimiintu inuu ku gaaloobay qowlkii ilaahay iyo qaanuunka qofsimay ama yidhi waabuu ka wanaagsan yahay noocuu doonaya ha ahaado waa ku gaaloobaya kitaab walba ka akhri marka tafsiilkaas baa la gelinaya fa ulaaika hum ulkaafiruun saasaa ilaha weli ereyga man ana culamaa ulusuul marka ay ka waramayaan waxay ku daraan min siyaqi alcumuum ereyada komankee macno badan sheegaya wax badan koobsanaya ee aan cid gaara tilmaamayna waa mawsuul mushtarag oo nas ahayn marka macnihiisu waxa weeye waa man cidduu doonaya haada hadduu doonayana ha joogo meeshuu doonaya ha ka soo jeedo waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika hum ulkaafiruun waa aada iyo aad bay u khatar badantay in ummadoo dhami ay usoo foodjignaato waxyigay hoos u eegaan siiba dadka hogaamintooda ama cid wax xukumaya ama xeerar gacanta ku hayaana bal hadda iyagoo aakhiradooda eegaya iyagoo ummadooda eegaya iyagoo iimaankooda eegaya bal hadda aayaadka ilaahay ha u fiirsadeen ilaahay wuxuu ihi wakatabnaa calayhim waxaanu ku waajibinnay dushooda fiihaa towraad dhexdeeda towraad baa lagaaga sheekaynaya wixii ku qornaa iyo siday sax u ahayd iyo siday waxyigan u waafaqsanayd iyo sida siloonka loo dhiga kitaabkii loo badbedelay wa katabnaa fiihaa waxa aanu ku qornay towraad calayhim iyaga dushooda iyadoo waajib ay ku tahay iyaga oo la doonaya inay fuliyaan kitaabka waxa ku qornaa camalfalkiisuna iyagoo waajib ku ahaa inay fuliyaan ana nafs nafti binafs tuqtalu binafs hadduu qofku wax dilayn loo dilayo way ku qoray waalcayna bilcayn ishiina in ishii loo fujinayo waalanfa bilanf sankiina in sankii loo goynayo waaluduna biludun dhegtiina in dheg loo jarayo wasinna bisinni iligiina in iligii kale loo fujinayo markuu qofku iligteeda kiisun baa la ridi waaljuruuxa qisaasun wa anna fi ljuruuxi qisaas waxalla wixii nabaraana waa la isu qisaas ee qisaas gala saasaa ku qornay faman tasadaqa bihi qoonta gaadhay qofka sadaqaysta fa huwa kafaaratun lahu dembi dhaaf bay u tahay oo dhiiggoo la sadaqaysto wuuba ka sii wanaagsan yahayba maalkoo la sadaqaysto marka nasku waxa uu ku tilmaamayba qofka saamaxaba xataa lama odhan qofka sadaqaysta baa layihi marka nacasnimona maaha wax kaa lumayana maaha qofku wixii ku dhacay hadduu idhaahdo waa cafi siiba marka dee kibir iyo khata iyo waxaasi aanakibir iyo aanay ku jirin camdi iyo khata uu yahay waa fa huwa kafaaratun lahu ilaahay baa dembiga kaga dhaafaya mar walba waman lam yaxkum bimaa anzala allah ummadda aan isku xukumin ilaahay waxyiga uu soo dejiyey qur'aan iyo xadiid leh fa ulaa'ika kuwaasi hum keligood ayaa addaalimuuna dulmi falayaashu waa iyaga oo had iyo jeer culamaa ulbalaaqa cilmiga macaaniga ka warramaa waxay idhaahdaan marka jumladu awalka iyo aakhirka labada darafba ay macrifayin tacriifu darafayn damiirulfaslina uu joogo waxa ay xambaarsan tahay xasri iyo tawkiid ayay xambaarsantahay fa ulaa'ika addaalimuuna labadaba macrifa damiirulfaslina waa jira marka macnuhu waxa weeyaan kuwaasi iyaga uunbaa dulmi falayaala ka'annamaa aanay jirinba cid kaloo dulmi samay dadka qawaday ee ka soo dulbooday bimaa anzala allah ilaahay wixii uu soo dejiy ilaahay dadkan abuurtee kownka sameeye iyaga yaqaanee maslaxadooda iyo dantoodiiyo wixii kala waday ee aan isagu qolana ahayn caatifadina haynin cid u eexanayaana jirin ilaahay waxigaa soo dejiyey kuwa qawaday liiska daalimiinta ayay hormuudka kaga jiraan marka sidan intan oo dhanba kitaabkeenna qisaas ay u tahay ayuunbay towraadna ahayd in laysu qisaaso in laysu qisaaso qisaastuna sideedaba waxa ay tahay xuquuqda insaanku uu leeyahay waa awalu lxuquuq xuquuq badan buu qofku leeyahay waxa ugu horeeya xaqulxayaa inuu noolaado xaquuqda ayay ugu horeysa waa xaqulmilkiya inuu wax yeesho xaqu tasaruf xaqu tacbiir ra'y intoo xuquuq badan buu qofkii leeyahy oo da islaamku u dhowro loo ilaaliyey dabcan xuduuddeedana leh laakiin xaqa ugu horeeyaa ee loo dhowrayaa waa inuu noolaado loo damaanad qaado oon lagu dhugtamin ilaaqna la isaga dilin laakiin naftiisa ay noolaato ciddii cididishana waa la dili doonaa kii dilay annafsa binnafsi marka ishiina iyo ishii kale iyo xubnahan kale ee markaa la socda midkan dee qofkan oo waxaan geystay isagana intii unbaa lagu samayn doonaa haddii aad sillanaato wax kaasi noqdaa marka aayadda la sheegayo runtii waa lagu soo hayaa laakiin inaad raajacdo ayaad mudan tahay hadaad aragto qofkoo kan dambe uun hadal haya oo u doodaya kan dambe ee daalinka ah oo la ishiisaa wanaagsan dhallinyaray tahay kadaabay tahy in la daayay mudantay oo kii hore aad u hadli weydo waad ka dhacday naadib usoo noqotaa adoon kii hore miyaanu insaan ahayn miyaanu isagu isaga la mid ahayn miyaanu islaam ahayn laakiin balka hore sidiisii haddii aada noqotona maxaa lagaa yeeli doonaa adigana marka cumuuman sidaasuu nebiguna fuliyey calayhi salaatu wasalaam saasuu fuliyey inay yaraari la joogtaan yahuudii dhagaxa uu kaga dhuftay madax dhagax bay barkanayd mid kalunbuu saaro buu bashaaqiye isaga ina intu soo qabtu dhagaxu barkiyunbuu bashaaqiye hada wasalaam walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah ilaahay wuxuu leeyahay xuduuddaa fuliye oo jamacnaha lagu soo ururiyo daawado isag taaga naxariisinaya idin qaban wax naxariisoo ku qabtaan ayuu jiri waa xerciqaabeed sidiisa lagu fulinayo dadku uu ku kala hadhayo anas eddadii ayaa inan ka riday ilig kolkaasaa dabeedna ay qoladii yidhaahdeen inantu ahayda naloo qisaaso anasna wuxuu leeyahy maya inantaa eeddaday iligeeda la qisaasi maayo war anasoo waa la qisaasayaa uu nebigu anas waa dee ninkii aad garanaysay toban sano nebiga u shaqaynaya calayhi salaatu wasalaam u dadaalayay gacantiisa midigaha ma jiro xokayn buu yahay iyo waa ka agdhow yahay iyo madaxtooyadu ku jiraa ma taqaano dabeedna markuu nebigu ku celceliyey anas waa dhaartay oo dee si ay ka ahaydba kolkaasaa dabeedna ay raalli noqdeen qoladii oo yidhaahdeen waaye magbaadaanu qaadanba cumuuman nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxau ihi addoommaha ilaahay awliya ka mid a haddii uu dhaarto dhaartiisa ilaahay u hirgelinayo ninkani uu dhaarto dhaartiisa ilahay waa u hirgelinaya waljuruuxa qisaasunbay inta kale waa iska macruuf oo dee sankii meel laga gooyaa buu yeelanayaa dhegtii meel laga gooyo iligii si loo fujiyo dhakhtarka ilkaha saarunbaa ayarun ka soo siibaya warkuu dhamaaday hal qodobna ugu dhufan doonaa aljuruuxa qisaas unbaa qayd laga dabageynaya oo macnuhu waxa weeyaan nabaradoo dhan ma ahee waa nabarkii qisaasi ay ka suurowdo sida xubnahoo kale tan haddii qofkii dhudhunka uu ka jaro ama boodada uu ka jaro waxaa laga jarayaa jilibka ayaa laga jaraya intan dambe ee boodada ku hadhayna isaga u hadhay waa loo qiimaynaya liannahu meelaha lafaha dhaadheer had iyo jeer haddii la isidhaado qisaasa way falfalliidhmaysa ama way baahaysaa waxaan bidab intii uu geystay in la eg ayaa laga baqayaa in la geyn kari waayo dabeedna xalka ka horeysa mifsalka ee xubinka ah ayaa laga saaraya qofku karaamo wuxuu leeyahay intuu iskaraameeyo kolse hadduu kasoo dulboodo kaawada loo dhigaya lagu joojinaya waa tan ilaahay baa waxau ihi waqafaynaa calaa aaahaarihim ambiyadaa raadkooda waxaanu dabagelinay biciise bni maryam ciisiina maryam ahaa musadiqan isagaoo rumaynaya limaa bayna yadayhi kii ka horreeyo min atawraat tawraaddii ka horraysay waa rumaynaya ciisana calayhi asalaam oo rasuul rusushii ka horraysay iyo kutubtii ka horraysay beeninaya ma jirin wa aataynaahu linjiil ciise bnu maryama kitaabka injiil baanu siinay fiihi hudan wa nuur isagana hanuun iyo nuur baa ku sugnaa intii aan la halqafin aan laga dhigin qaybo kala duduwan wa musadiqan isaga oo rumaynaya kitaabkaasi limaa bayna yadayhi min atawraa waa injiil bay sifowt hudan waa hanuun buu ahaa wa musadiqan xaaluyo limaa bayna yadayhi min atawraa kitaabkii ka horreeyey towraadna u waafaqsanaa wa hudan buu ahaa kitaabku wa mawcidatan iyo waano lilmuttaqiin dadka ilaahay ka cabsanaya kitaabkaasi sifaadka iyo tilmaamahaasuu lahaa laga been sheegay meeluu maray aan la garanayn waliyaxkuma ahlulinjiil waa qira iyaduna marka laamtu laamulcil ay noqonaysa wa aataynaahulinjiila baanu siinay isagoo kitaabkaasi sidaa iyo sidaa iyo sidaas liyaxkuma ahlulinjiili bimaa anzala allaahu fiihi qolada injiil ehelka u ahayd kitaabkaa dhexdiisa axkaamta ilaahay uu ku soo dejiyo si ay isugu xukumaan sideennan inoo dhigan misxafka haddii la akhriyo calaa dariiqati xabs waxa weeye waliyaxkum waa amar wey ha isku xukumeen ahlulinjiili bimaa anzala allaahu fiihi qoladii injiil la siiyey ha isku xukumeen saasaana ilaahay uu faray wakhtigaah waman lam yaxkum bimaa anzala allaahu fa ulaa'ika kuwaas hum ulfaasiquun iyaga uunbaa faasiqiina faasiq haddii aad doonaysa meel kaleood ugu dhooftaa ma jiree ka diinlaawaha ahun eeg iyo dadka qawada ilaahay qur'aankiisa iyo sunnadiisa dadkaasunbaa faasiqiina faasiqna waxa weeye qof fogaaday alla ka fogaaday wey wa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaq waxaanu kugu soo dejinnay nebi maxamedo qur-aanka xaq ayaanu ku soo dejinnay baatil ma jiro isweydaarna ma jiro musadiqan isaguna qur'aankani waxa u rumaynayaa limaa bayna yadayhi kutubtii ka horreeyey kii ka horreeyo min alkitaab ashaa jinsiye ah ay ilkutub kutubtii ka horraysay towraad iyo injiil qur-aanku waa u rumaynaya isku dhanna way u jeedaan wa muhayminan calayhi waanu ilaalinaya haymana ashaya shaygiibuu heegan ku noqday oo indhaha uu ku qabto uu isdultaago uu kooray weey marka kitaabkan markuu kutubtii hore koobo isaga ayaa ah ka saamaynaya isaga ayaa ah ka siyaadada leh ee maanta la raacayo ee ciddii wax ku hogaaminaysaaba ay raacayso marka kutubta hore waa la rumaynaya laakiin ka lagu camal falaya waa kan sidaa ilaahayba uu tilmaamay muhaymina waxaa lagu macnaynaya naasikhan calayhi cala alkutub kutubtaa hore wuu nasakhay sidaa darteed buu nebigu ka cadhooday calayhi salaatu wasalaam maruu cumar u yimid oo uhi nin aanu dee gacal nahayo xagga hooye bay ka wada ahaayeen baa laydhahaa ayaa tawraad waxiiga sheeg sheegay bal makuu bandhiga u xanaaqay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa waa kiin cumarna dee dhanka kale u rogee nebiga soo dhoweeye lahaa radiitu billaahi rabban wa bilislaami diinan wa bimuxamadin rasuula wa farxay nebigu calayhi salaatu marka wax looga baahan yahay kutubtooda la egeegayaa ma jiro qisooyinna ugama baahnin waxaynu ka raajacaynaana ma jiro faxkum baynahum bimaa anzala allah qur'aankan ilaahay uu kugu soo dejiyey mar hadduu muhaymi yahay nebi maxamed ku kala xukun dadka walaa tattabica raacin ahwaa'ahum rabitaankooda camaa jaa'aka min alxaq taarikan adoo ka tegaya camaa jaa'aka min alxaq ama mucridan adoo ka sii jeedsanaya camaa jaa'aka min alxaq